magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa waxaa lagu qabtay kulankan oo looga hadlayey sidii dib u dhis ballaaran loogu samayn lahaa garoonka kubadda cagta shoongale ee magaalada jowhar kulanka ayaa waxaa goobjoog ahaa qaar ka mid ah urmuudka dhallinyarada iyo bahda isboortiga jowhar iyo xubno ka socday ururka haweenka qaar ka mid ah dhallinyarada kulanka kasoo qayb gashay ayaa sheegay inay muhiim tahay in si isxilqaan ah lagu dhiso garoonka waxa ayna baaq u direen qurba joogta ka soo jeeda jowhar in ay kaalintooda qaataan soomaalida waxaa la yidhaha boqolkiiba sagaashan boqolkiiba toddobaatan iyo shan iyo boqolkiiba siddeetan ku dhowaad waa dhallinyara la yidhaha haddana dhallinyarka degmadan joogta meel xirfaday hadda ay ku dhaqaaqaan oo garoon caalami yaho sida kuwa caalamka laga isticmaalo amba isteedyadana lamid ay ka isticmaalaan garoon lamida kuma haystaan meesha haddii marka bulshada ay kuleylkeeda aragto daalka uu gaaray waxaan aad u soo dhoweyhaynaa inay hadda ay isgarteen ay ogaadeen inay isku filan yihiin ayaga ay hadday isku dartaan fikir garoon la dhisan karay noo soo jeediyeen anaga odayaasha dhaqanka haddaan ahna waa la qaadanay in micnaha kulankaas ay noo soo jeediyen fikirkii soo jeediyen inuu fikir muhiim yahan la qaadanay berkii aan wax isku tarno ee garoonkaas aan soo celinno iyo bilicda magaalada aan soo celinno haddii fikirkeeda ay keeneen waa fikir macquula waa la qaadanay magacayga waa faaduun faarax jimcaale kana tirsan ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe waxaan iskugu imaanay shir looga hadlaayey dhismaha garoonka gobolka shabeellaha dhexe horta fikirkaas in badan ayaan sugaynay maadaama galabta uu noqday kulankiisii koowaad horta aad ayaan usoo dhaweynaynaa ka maamo ahaan waayo annaga maamo waxaan nahay dhallinyaro guriga u joogaan gabdha ha ahaadaano wiilal ha ahaadaano aad ayuuna u anfacaa fikirka qaldanna waa ku iloobayaano haddii garoonkaas maanta dhismo fiican uu helo aad ayuu u wanaagsan yahay dhallinyaradan hadda oo dhanka daroogiska xataa isticmaalayo kale faa'iidooyin badan ay ka helayaan waayo isku xirka bulshaha bulshada ayuu ka mid yahay dhanka isboortiga waxaan halkan isugu nimaanay inaan ka qayb qaadano ama aan ka tashano sidii loo dadejin lahaa sidii loo dadejin lahaa dhismihii garoonka kubadda cagta ee degmada jowhar hadduu ilaaha yidhaahdo waxaana ka soo qayb galay odayaal dhaqameyd waxaa kasoo shirkadooyinkii gobolka shabeellaha dhexe ee degmada jowhar waxaa kasoo qayb galay ururka haweenka bulshada ururka bulshada rayidka hadduu ilaahay yidhaahdo maanta si weyn oo aada weyn ayaan u faraxsanahay in aan ka fariisano aan ka shirno sida loo soo dadejin lahaa ee garoonka kubadda cagta ee degmada jowhar ee shongale stadium maanta waxaa laga hadlaya habkii garoonka lagu dhisi lahay si loo dhisi lahay garoonkii waxaana ka hadlaya waxaa waaye bulshadii rayidka degmada jowhar marka maanta macnaha ma waa maalin weyn waxaana u imid anoo ku hadlaya ururka kubadda cagta hirshabelle waxaan usoo qayb galay inaan shirkaa qayb ka noqdo marka waxaan jecelnahay in contributionka ay ka bilaabato degmada jowhar kadib aan u gudubno hay-adihii qusayse iyo wasaaraddii qusayse iyo